nadiir cabdikariin xogayaha dowlada hoose ee degmada cabud waaqa ayaa waxaa oo uu faahfaahin ka bixiyey horumarada dhinaca adeegyada bulshada ay ku guuleysteen tan iyo markii la dhisay maamulka cusub ee degmadaas oo ay soo doorteen golaha deegaanka ee cabud waaq xogayaha dowlada hoose ee cabud waaq waxa uu sheegay in horumaro laga sameeyey dhinaca ammaanka islamarkaana oo uu carab ku dhiftay tirakiisisa kuwaas oo dhacay intay joogeen balse dhammaantood inta badan gacanta lagu soo dhigay cadaaladana la waafajiyey dadkii ka dambeeyey laamaha ammaanka gaanaana booliiska shaqo wacan ay ka qabteen degmada sidaalku dhigay amniga runtii shaqo badan oo la taaban karaa laga qabtay oo ay ugu horeeyaan laamaha amniga iyo ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanku intuba shaqo la wada qabtay runtii ah muddadaasi waxaa dhacday soddon iyo saddexdaa jil oo aan sheegnay sagaal labaatan ka mida waa lagu guuleysto waa la soo qabtay dhacdooyinka ayagoo dhacayo misaan baa ku wada dhoolaanaa mise waxbaan ka bedellaasaan go-aano la ysla qaatay oo ahaa qofkii qof si gardarra ah ku dila in aanan la lex jeclaysan sidii hore u dhici jirtay aanan gadaal la gashan uusan nin laneera ee reehebela noqon shaqadii noocaasa la qabtay baa baa keentay in intaasoo shaqaa la qabtay qaarkood baa dadkaas waxaa laga soo qabtay laba boqol oo kilomitr meel u jirta meeshay shirka u geysteen kuwaa ka badan laga soo qabtay runtii amniga shaqadaas la taaban karo oo quruxda badan baa ka qabsoontay dhinaca kale xogayaha ayaa sheegay in dhinaca nadaafadda caafimaadka iyo weliba waxbarashada ay caabuda oo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay horumaro ballaaran ay ka samaysay welina kobaca oo ku socdo runtii kambanigu shaqada intii waajibaadka u lahayd uu ka soo baxay laakiin weli waxaa doorkooda dhiman yahay bulshooyinta reer cabudwa oo weli ayagu ku wada qashinka inay dhikrooyinkii saaraan ama gaaradameeradii saaraan taasoo runtii caqabad ku ah in la dabar jaro qashinkii muddada badan lagu gurahayey wadooyinka magaalada ka baxa taas nadaafadda runtii halkaasaa laga soo gaaray asaga waxbarashada oo kale labadii sano u dambeysay imtixaanka dowladda tobtenka mar walba waxaa gelayay bulshada reer caabuda ama deegaanada hoos yimaada hadda maanta waxaa hawl jirta oo ku hawl jirta oo maanta shaqaynaysa annagoo halkaan fadhina in ku dhow boqol iyo labaatan macalin oo dowladda federaalka ay beegarayso taasoo boqolkiiba lixdan ku dhowaad hoos u dhigtay lacagihii laga qaadi jiray qaarkoodna iskuullada qaar boqolkiiba boqol waxaa la wareegtay dowladda federaalka oo mushaarkooda iyo iyo iyo iyo iyo viga macnihi waxa laala wixii macallimiintaas la beegarayn jiray beegaraynaysa waxaa maanta haddaan goobtan hadda anagoo halkan joogna shaqaynaysa boqol iyo soddon dhakhaatiir qaybahooda kala duwan qaar qalina ku jiraan nersis le iyo nooc walba oo dhakhaatiirtu iskugu jirto dhammaantood free ku shaqaynaya waxaa la heli karaa laba isbitaalo waaweyn oo referaala ilaa lix m c ho oo degmada gudaheeda aan ahayn deegaanada ku xeeran iyo intaa in u dhow oo m c ho u badan oo deegaanada degmada ku xeeran ah labada sano iyo barkaas degmada caabudwaaq ayaa ka mid a degmooyinka khadiimiga ah ee dhaca waqooyiga gobolka galgaduud iyadoona haatan ay ka mid tahay magaalooyinka uu ka shaqeeyo hanaanka golayaasha deegaanka